habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo sabti ah bisha maarso waa afar sannadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha waddanka ka jira xilligan waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo siddeeddii saac oo la soo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baayo bokool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid ah
waxaa kale oo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan dowlad noocee ah ayuu soo dhisi karaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waxaa laga sugayaa oo ugu horreeya waxaa weeyaan xukuumad badbaadisa dalka oo abaaraha iyo amni xumada iyo gaajada iyo dhibaatadaba wax ka qabato waxaa la filayaa daryaha soo socdo inuu soo dhisi doono xukuumad kooban tiradeeduna yar tahay tayadeeduna badan tahay
waa barnaamijkaasi mawduucaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka cawayska washington iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa maanta loo dhaariyey inuu xubin ka noqdo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa lagu hordhaariyey xubnaha baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay dhismaha baarlamaanka soomaaliya xubinnimada baarlamaanka ee xasan sheekh maxmuud ayaaayaanan ku imaan doorasho balse guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka u sheegay in dastuurka soomaaliya qodobkiisa afariyo lixdanaad uu qabo in madaxweynayaasha waddanka soo maray ay xubin ka noqon karaan baarlamaanka soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan gaara la qaatay guddiga gurmadka abaaraha waxaana si gaar ah ay uga wada hadleen wax uqabashada dadka soomaaliyeed ee saameysay abaarta kulankan oo ay guddiga gurmadka abaaraha uga warbixiyeen ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa ay kusoo bandhigeen in xaaladdu ay tahay mid aada khatar ah islamar ahaantaasina loo baahan yahay in dad iyo dunyaba wax loo qabto xaaladaasoo dadka iyo dunyadaba ay dhibaatooyinka ay haystaan ugu sii dartay macluusha halkaasi ka jirta waxaana la isu tusaaleeyey inay jiraan dad ay isugu darsameen abaaro iyo shumbiyoodyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inaanay ka xukuumad ahaan waxba la hari doonin dadkaasi abaartu haleeshay hadday noqon lahayd gargaarka biyaha saadka dadka iyo xoolaha wixii awoodooda ah ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha maanta
dagaal u dhexeeya xoogaga mucaaradka ee saldhigooda yahay bariga libiya iyo koox isku magacowday guutada difaaca benqaazi ayaa lagu soo waramayaa inuu weli ka soconayo goobaha saliidda laga qoda ee duleedka magaalada benqaazi dagaalkan ayaa salka ku haya gacan ku-haynta xarumaha saliidda laga soo saaro ee magaaladaasi xoogag la magac baxay ciidamada qaranka libiya oo loo soo gaabiyey l n a ayaa jimcihii shalay isaga baxay dekedii ugu dambeysay ee ah kuwa laga dhoofiyo saliidda oo ay iyagu maamulayeen tan iyo sanadkii hore arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadka guutada difaaca benqaazi ay weerar xoog leh ku qaadeen aaggaasi axmed almismaari oo ah afayeen u hadlay kooxda l n a ayaa u sheegay wakaalada wararka ee royters in weerarka lagu soo qaaday dekadda ay uga jawaabeen duqeymo dhinaca cirka ah oo uu sheegay in ay la beegsadeen deegaanada raaslanuuf esitra benjawaad iyo xarawa
isuduwaha howlaha bini-aadanimo ee qaramada midoobey u qaabilsan dalka ciraaq ayaa ka digtay suuragalnimada in dagaalada ka socda magaalada muusul ee u dhexeeya kooxda daacish iyo ciidamada maraykanku taageerayo ciraaq loo adeegsaday hubka kiimikada ee mamnuuca ka ah caalamka lisa grand ayaa ku baaqday in la sameeyo baaritaan iyadoo intaasi raacisay in haddii la xaqiijiyo in hubkaasi kiimikada ay la adeegsaday ay taasi xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ee bini-aadanimada islamarkaasina ay noqonayso dembi dagaal iyadoo aanan loo eegeynin cidda bartilmaameedku u ahaa guddiga caalamiga ee laakeyrta cas ayaa sheegtay in toddoba qofood oo la dhigay cisbitaal ku yaala duleedka muusul ay ku daweynayaan waxay uga shakiyeen sun kiimika ah weerarkaasi loo malaynayo in loo adeegsada hubka kiimikada ayaa ka dhacay bariga magaalada muusul toddobaadkii lasoo dhaafay
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington maalmo yar uun kadib markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo oo dhinaca abaaraha ah ayaa waxaa isa soo taraya dadka u dhimanaya cudurro iyo nafaqadarro lala xiriirinayo abaaraha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta la kulmay guddiga abaaraha ayaa sheegay in boqol iyo toban qof ay siddeed iyo afartanka saacadood ee lasoo dhaafay ay u dhinteen abaaraha gaar ahaan gobollada baay iyo bakool warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste warbixinta uu ra-iisul wasaaruhu ka dhageystay guddiga gurmadka abaaraha kadib ayaa shir jaraa-id oo u qabtay saxaafadda waxa uu kaga hadlay masiibada abaaraha dalka ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa halkan waxaan ku soo gebagabeynay shirkii guddiga loogu magac daray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horreysay aan anigu hogaamiyo kana qayb galo waxaan aad ugu faraxsanahay in aan shirka ka qayb galay ogaadana waxyaabo badan oo wax ku ool ah maantay musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaba lahaay abaarahaas saameeyey dadka soomaaliyeed in ka badan boqolkiiba konton muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmaha soo socda dowladdooduna ay u qaadan doonto arrinkaas si adag aan isku dayi doonno inaan qabanno wax walboon awoodno inaan yeelno ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in afartan iyo siddeeddii saac ee ugu dambeysay ay dad tiradoodu kor u dhaafayso boqol iyo toban ruux ay abaaraha dartood ugu geeriyoodeen meelo ay ka mid yihiin gobollada baay iyo bakool iyadoo sidoo kalena xaalado ba-an oo abaareed laga soo sheegayo qaar ka mida dhulka ay soomaalidu degto waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo siddeeddii saac oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baayo bakool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid a in ka badan sidaan horeb u sheegaba nus shacabka soomaaliyeed ayay aafaysay abaartanu waxaan isugu yeeri doonnaa marka haddii ilaa yidhaahdo ganacsatada iyo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doonno idinkana codsan doonno inaadna garab istaagtaan ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay samayn doonaan qaabka ugu hufan ee dadka abaaruhu halakeeyeen lagu gaarsiin karo deeqaha ay dowladdu qorshaysay iyo kuwa kale ee laga helo hay-adaha caalamka isagoo carabkana ku dhuftay in howsha gurmadka ay ka qayb qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horeeyaan culimaa udiinka soomaaliyeed waxaan samayn doonaa qaab loogu gurmado dadka soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonaa sida ugu hufan uguna aaminnimo aaminnimada badan oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo soomaaliyeed ama culummada ha ahaato ama ganacsatada ha ahaato ama dad kale oo bulshada rayidka ku jirta ha ahaato waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkani inuu yahay arrin khatar ah waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anigu aan u qaadan doono arrinkan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalka u hayo maalmaha soo socda haddii ilaaha yidhaahdo mar labaad dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ducaystaan in ilaahay uu dhibka naga qaado waxaa kaloo nugu baaqayaa haddii ilaaha yidhaahdo in ay gacmaha isqabsadaan waxaa kaloo idiin sheegaa in dowladdiinnu haddii ilaa yidhaahdo idin garab istaagi doonto kana shaqayn doonto dowlad wanaag haddii ilaa yidhaahdo aad ku qanci doontaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa meelo badan oo ka mida geyga soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xooggan oo waxyeello u geystay dad iyo adduunyaba waxaana laga cabsi qabaa in baaxadda abaarahani ay isku beddesho macluul baahsan maadaama baadkii iyo biyihiiba gabaabsi noqdeen sidoo kalena meelaha qaar lasoo sheegayo inay webiyadii gureen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste dhegeystayaal intaynan ka bixin wararka abaaraha ee soomaaliya ku dhufanaya dhinaca kale dad tiradooda gaaraya ilaa iyo toddoba qof ayaa u geeriyooday abaaraha iyo xanuuno markaasi ka dhashay abaartaasi gaar ahaan deegaano ka tirsan somalilan kuwaasoo ay u dambeeyeen laba qof oo arbacadii lasoo dhaafay ku geeriyaday koonfurta ah magaalada burco deegaanadan waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada sida uu ku warramay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye inkastoo riiqda abaaraha ee ka jira somalilan ay ka daba dheer yihiin muddooyinkii u dambeeyey haddana inta lagu guda jiray sanadkan cusub waxaa abaaraha awgeed iyo xanuuno isbiirsaday ugu geeriyooday deegaano ka mid a gobolka togdheer ugu yaraan tirada inta laoogii ilaa toddoba qof kuwaas oo ay u dambeeyeen qoys uu helay cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanadaasi qaarkood kaasoo sababay dhimashada aabihii qoyska iyo wiil uu dhalay halka saddex qof oo kale oo ka mid ah qoyskaasna loo qaaday magaalada burco oo lagula tacaalayo xanuunkooda sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha tuulada coodanle axmed maxamed muuse oo lagu naanayso gole deegaanada xanuunada ka dilaacay ayaa guddoomiyuhu sheegay inay tahay deegaanada hoostaga degmada qorolugud ee koonfurta magaalada burco guddoomiyuhu waxaa intaasi ku daray in sidoo kale ay jiraan dad xanuunka jadeecada u jiifa guryaha islamarkaana uu yaryahay gurmadka caafimaad iyo adeegyada caafimaadka ee deegaanadaasi ka jira guddoomiyuhu waxaa intaasi ku daray in xoolihii deegaanadaasi dhib mooyaane dheef lahayn hadda deegaanadan oo ka mid a meelaha abaaraha ugu badani saameeyeen ayaa dhowaan xukuumadda somalilan ka qoday ceelbiyahood laga soo saaray biyo macaan waxaanu axmed maxamed muuse oo golo loo yaqaanaa sheegay in baahida biyood ee deegaanka ka taagan iyo culayska dadka aroorka ee ka imanaya deegaano kale ay keentay in aanay ku filnaanin biyahaasi guddoomiye waxaa sidoo kale uu sheegay in aanay jirin wax gargaara oo ka soo gaadhay guddiyada gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol midna waxaanu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah guddiyada gurmadka abaaraha iyo guud ahaan xukuumadda somalilan inay gargaar caafimaad iyo ku cunto intaba ay la gaadhaan deegaamadaasi geesta kale cismaan maxamed saalax oo loo yaqaano xinne oo ka mid a dadka deegaankaasi ku nool oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa waxa uu sheegay in gaadiidka biyodhaamiska ee doonaya inay biyaha ka dhaamiyaan ay ku qaataan safafka ay u galaan in ceelkaasi laga dhaamiyo muddo ku suban toban maalmood inay sugaan waxaanu intaasi raaciyay in adeegyada caafimaad ee deegaanadaasi ay adag tahay inay helaan dadka deegaanku halka ugu dhow ee tagaana ay tahay magaalada burco oo u jirto boqol iyo sagaashan kilomitir geesta kale inkastoon isku dayna inaan ula xidhiidhno guddiyada gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol haddana nooma suurtagelin inaan jawaab ka helno hore waxaa u jira in cudurka shubanka uga dilaaca deegaanada galbeedka ka xiga hargeysa oo ay hore ugu soo barakaceen dadka abaaruhu saameeyeen ee ka yimid gobolada bariga walow markii dambe lala tacaalay oo adeegyo caafimaad lala gaadhay hore ayaa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ahiba ay uga digeen in meelo deegaanada somalilan qaarkood ah ay halis ugu jiraan inay ka dilaacdo macalooli barkhad maxamuud kaariye v o w e hargeysa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena barkhad maxamuud kaariye warbixintaas inooga soo diray magaalada hargeysa halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a markaana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey waryaheena london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu ku soo qaadan doonnaa waxyaabaha mudnaanta ah ee laga sugayo xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare xasan cali khayre barnaamijka waxaa marti ku ah doktor maxamed nuur gacal oo horay u ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya kusoo dhowo barnaamijka doktor gacal ahlan wasahlan waa ku salaamayaa ridwan adiga iyo v o eba iyo dhammaan
waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa la ansixiyey wixii hadda ka dambeeya ma aha ra-iisul wasaare magacaaban muddo ayuuna haystaa inuu ku soo dhiso xukuumad dalkan horay u wadda maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono maxay noqon kartaa noocay u ekaan kartaa ra-iisul wasaare khayre wuxuu haystaa fursado badan sidoo kale waxaa horyaallo caqabaad fara badan ayaguna waktiga uu yimidna waa wakti aad iyo aad ugu culus soomaaliya aadna loo soo dhoweeyey isaga iyo xukuumaddiisa iyo doorashadii madaxweynahaba waxaa laga sugayaa oo ugu horeeya waxa weeyaan xukuumad badbaadisa dalka oo abaaraha iyo amni xumada iyo gaajada iyo dhibaatadaba wax ka qabato waxaa la filayaa beryaha soo socdo inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo tiradeeduna yar tahay tayadeeduna badan tahay aad iyo aadna isu dheeli tiran hadday noqoto xagga aqoonta hadday noqoto ka warqabka arrimaha gudaha ee dalka iyo hadday noqoto mashaakilaadkii lasoo maray iyo sida looga gudbi karaba laakiin marka laga hadlayo xukuumad cusub oo lasoo dhisayo n siyaabo kala duwan ayaa dadka eh, arrimaha jira iyo xaaladaha jira ay ay ay uga hadli karaan Eh, tusaale haddaan eegno n mudanayaal fara badan oo baarlamaanka ka tirsan waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen ama ay doonayaan inay xukuumadda ka mid noqdaan En dad f- kale oo fara badan oo aan baarlamaanka ku jirinna waa suuragal in xukuumadda lagu soo daro marka xukuumadda ma isleedahay baarlamaanka oo keliya ka iman doontaa mise baarlamaanka looma baahna aad isleedahay mise labada dhinacba way ka iman kartaa
sida aynu ka warqabno xukuumadii hore waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin fara badan iyo shaqooyinkii ay qaban lahaayeen oo caqalado fara badan marna kala kulmaayey xagga tayadooda iyo tiradooda marna kala kulmaayey xagga baarlamaanka iyo mooshinna eh, mar walba laga keeno Eh, sida aynu la wada soconno xukuumaddii ugu horeysay ee lagu soo dhisay magaalada carta eh, toddoba iyo toban sano ka hor Eh, waxaa ku yiilay jaartarkaas ama cahdigii gumeel gaarka ahay eh, in la kala qaado xukuumadda iyo iyo baarlamaanka si loo helo eh, waxa loo yaqaano separation of power ama eh, la kala qaado hay-adaha dowladda si shaqooyinkooda ay u kala qabsadaan waa garta Een, qof kasta oo ka mid noqonaya golaha wasiirada wuxuu ahay xilligaa inuu ka tago een, xilka baarlamaanka laakiin markii dambe oo imbagaati laga soo bilaabo ee, waxaa la isku daray een, xukuumadda iyo baarlamaanka marna waxayba ahayd xilli ee, baarlamaanka kaliya in la qaato ah Ee, laakiin hadda waxaan u malaynayaa tajribadii laga bartay iyo waayo aragnimadii laga qaatay een, isku darka ee, baarlamaanka iyo dibaddaba Mm.
in aad iyo aad een, loo loo yaray doono ama laga faa'iidaysan doono Een, waxaad moodaa inay Waa eh, gartay.
baarlamaanka aysan suurtagal ahayn Aan kaa maadaama dhexgalo- tiradoodu badan tahay aan kaa dhex galo n n sanadihii ugu dambeeyey n dowladdii uu hogaaminayey eh, xasan sheekh maxamuud n iyo ra-iisul wasaarayaashii soo marayba waxa ay eh, mar walbaba xukuumaddu ay ay ahayd mid baarlamaanka xooggeeda ka imanaysay khilaafaadkana ma yareen oo mooshinada waxay ahaayeen kuwo inta badan isdaba socday n dadka qaarkii waxay qabaan in baarlamaanka oo golaha wasiirada n laga soo xulo laftirkeeda ay caqabad tahay arrintaas ma kuu muuqataa Een, caqabaddu in laga soo xulo ma aha laakiin caqabaddu waxa weeyaan baarlamaanku hadda wuxuu ka kooban yahay laba boqol toddobaatan iyo shan Eh, sanadkaana haddana aqal sare ayaa kusoo biiray marka suurtagal ma ahan in kulligood laga dhigo waxaa dhacaysa marka mararka qaar eh, qeybta laga qaato baarlamaanka iyo qeybta laga tagaba in mar walba een, isdhexgal uu ka yimaado sidoo kale howlihii baarlamaanku qaba lahay iyo howlihii xukuumaddu qaba lahay inay isdhexgalaan een, ayaa imaanayso marka mar kastaba inta mooshinka keenaysa waxay ahayd inta aan ku jirin eh, golaha eh, wasiirada sidaas darteed ayay ahayd een, eh, qodob mar walba laga doodi jiray oo loo arki jiray dadka qaar inuu caqabad ku noqon karo een, xukuumadda een, howlihii ay u madax banaanaa lahayd oy qaba lahaydna fulintii iyo sharci dejintii inay isdhexgelayaan oy habboonaa lahayd in la kala saaro Een, laakiin hadde maadaama ansixin laga rabo iyo cod baarlamaankii ee, ra-iisul wasaare kasta wuxuu ku qasbanay ama lagu lagu lagu culeys lagu saari jiray inuu baarlamaanka ka qaato wasiiro Ee, laakiin hadda maadaama kalsooni buuxda ay baarlamaanku siiyeen wuxuu haystaa ra-iisul wasaaruhu een, option ah ama khiyaar ah inuu ee, baarlamaankana ka qaadan karo banaankana ka qaadan karo iskuna dari karo Een, marka isagay u taallaa ee, sida uu u- uga xulanayo ee, wasiiro uu ku kalsoon yahay Mm.
Een, hawshoodana een, een, u madax bannaan waa garta Een, baarlamaankuna kalsooni buuxda ayuu siiyey ee, ra-iisul wasaaraha in xukuumadda dhinaca laga fiirinayana ay tahay tayada iyo waxqabadka laakiin aysan ahayn beeshii ay ka yimideen iyo baarlamaanka ma ka yimaadeen iyo kama imaanin marka ee, kalsooni buuxda ayuu hadda ka haystaa baarlamaanka waaya mana filaayo in lagu qabsan doono maxaad uga keeni weysay baarlamaanka iyo maxaad uga keeni weysay een, een, ee, deegaanadaas iyo beelahaas gaarkaa iyo in hadda lagu qabsan doono ma filayo waayahay n waxaan kaloo jeclahay inaan ku weydiiyo n inta badan waxaa soomaaliya siyaasaddeeda n caan ka ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay foodda isdaraan oo mar kasta ra-iisul wasaare cusub la keeno n marka carto laga soo bilaabo soomaaliya waxaa soo maray ilaa laba iyo toban ra-iisul wasaare guud ahaan haddii la eego ilaa iyo lixdameeyadii lix iyo toban ra-iisul wasaaraha soo maray mar kastaba ra-iisul wasaarayaasha ayaa ka badan dadka madaxweynayaasha ah marka madaxweynaha soomaaliyana waxaad moodaa in hadda kalsooni badan uu ku qabo inaanay isku dhici doonin ra-iisul wasaarahan cusub ma isleedahay waa laga fursan karaa khilaaf dhex mara ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mararka qaarkood caqabad ku noqon kara in shaqada ay horay u socoto waxaan filayaa experiencegii ama khibraddii laga qaatay waayo aragnimadii laga qaatay toddoba iyo tobankii sano ama lix iyo tobankii sano ee hadda lasoo dhaafay in ay ku filan tahay in laga leexdo waddadii hore inaysan saxna ahayn waddadii in inta lagu celceliyo haddana laga sugo natiijo kale inay ka timaado sidaas darteed raisal madaxweyne farmaajo wuxuu ka mid ahay ra-iisul wasaarayaashii dhibaatadaas ku dhacday oo sida aynu la soconno muddo lix bilood kaliya ayuu ahay ra-iisul wasaare sidaasoo kale wuxuu ahay xilligaas ra-iisul wasaarihii ugu da-da yaraay uguna taageerada badnaay waxqabadkiisa maadaama loo bogay lama siinin jaanis kale marka hadda si wata dheer ayuu uga taxadiray madaxweyne farmaajo doorashada ra-iisul wasaaraha waxaana filayaa arrintaas in laga leexan doono waddadii hore lagala kulmay dhibka badan iyo xasilooni darrada siyaasadeed marka ra-iisul wasaare khayre iyo waxaan u rajaynaynaa madaxweyne farmaajo inay si kalsooniya oo xasilooniya ku wada dhammaysan doonaan xilliga la siiyey maandaydka ama loo xil saaray inay howsha qaranka gutaan ee dastuuriga waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka hadleen guud ahaana dalka ka jirta xilligan waa arrinta abaaraha muddayna soo jiitamaysay xilliganna waxaad moodaa in macluushii ay bilaabatay ma isleedaha way ku guulaysan doonaan in abaaraha dalka ka jira laga badbaadiyo dadka ilaa iyo hadda ay u muuqato inay ku bixi doonaan haddii aan la helin gurmad iyo gargaar caalami ah sida madaxweynuhuba uu sheegay maalin dhaweed wuxuu yidhi kulligayna haddaan isku tagno ma awoodi karno inaan roob keenno laakiin wixii bini aadamku awoodi karoo dhan waa qabanaynaa waxaana maantay ahayd maalintii ugu horeysay ra-iisul wasaaruhu uu bilaabay hawsha abaaraha sida ay muhiimka u tahay shaqadiisii koowaad uu qabto waxay ahayd maantay inuu bilaabay qaabkii iyo qorshihii loo wajihi lahay abaaraha dalka marka hawsha ugu weyne hortaallo ayay ka mid tahay in la badbaadiyo dadkaas soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay abaarta wax allaale wixii laga qaban karo waxaana rajaynayaa inaysan waxba hagarsan doonin ra-iisul wasaare khayrana wuxuu u leeyahay khibrad oo dalka abaarihii soo maray wuxuu ka shaqayn jiray hay-adaha samafalka marka aad iyo aad ayuu ula socdaa qaabka loo badbaadin karo ama wax looga bedeli karo dhibaatada hadda taagan xilligii roobkana waxaan rajaynayaa inuu soo dhow yahay oo la sugayo inuu cirto xilligii guga marka waxaan rajaynaynaa dadaalna in la muujiyo arrinta abaarahana ilaahay uu wax ka bedeli doono waktiga soo socda oo bilowday xilligii roobka dhinaca kale haddii aan wax kaa weydiiyo dalka waa la socotaa maamul goboleedyaa ka jira ama dowlad goboleedyo mararka qaarkood xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe aad iyo aad uma wanaagsanayn hadda dowladdan waa curdun inkastoo ay soo dhoweeyeen dowlad goboleedyada maxaad is leedahay waa looga fursan karaa in khilaafaadkii soo ragaadiyey dowladihii ama dowladdii haddana soo dhaafto oo kale ama wakhti fara badan ka soo lumiyey in laga gudbi karo oo maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay ka shaqayn karaan sidii xasiloonida dalkan iyo amnigiisa hore loogu wadi lahaa waxaan rajaynaynaa madaxweyne farmaajo doorashadiisii kadib wuxuu helay soo dhoweyn dhammaan gobolladii soomaaliya ma aha kuwa xataa jamhuuriyadda ku jira kuwii ka baxsanaay ayaa aada looga taageeray sidaas darteed waxay siisay fursad ay siiyeen dadka soomaaliyeed inay soo dhoweynayaan isbeddelkiisa iyo doorashadiisaba sidaas oo kale ayay madaxda gobolladuna siiyeen kalsooni madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba marka waxaan rajaynaynaa inay sidaa kula shaqeeyaan waayo aragnimadii lasoo marana laga faa'iidaysto oo aysan dhici karin hadda kadib ama dadku aysan aqbali doonin khilaafaad iyo dowladda dhexe iyo dowladihii gobollada inay isku dhacaan ama ay iskhilaafaan marka waxaan isleeyahay madaxweyneyaasha gobolada laftikoodu waxay ku qasban yihiin baresharka ama cadaadiska uga imaanayo shacabkooda inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ay la shaqayn doonaan khibradda ay u leeyihiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrana maamulada gobolada na waxaan filayaa inay ku dadaali doonaan sidii ay dowladda federaalka iyo iyo dowladuha goboladuba isula shaqayn lahaayeen oy uga fogaan lahaayeen khilaafaadkii horey u ragaadiyey maamulada iyo iyo dowladda federaalk waayahay doctor maxamed nuur gacal ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marar badan waxaa la tilmaamaa oo la sheegaa inay jirto faragelin ka imanaysa dowladaha shisheeye oo kuwa dariskuna ay ku jiraan see lagu wajahaya ayay kula tahay xiriirka arrimaha dibadda iyo gaar ahaan kuwa dalalka dariska ah weliba annagoo la soconnaa in marar fara badan shaki laga muujin karo in xiriirka dowladdan iyo dowladaha darisku aanu wanaagsanayn sida aynu la wada soconno doorashadii madaxweyne farmaajo asbaabaha ugu weyn sababay in muxuu ahay la siiyo kalsoonida intaasa waxaa kamid ahay dadka soomaaliyeed inay kasoo horjeedaan faragelinta arrimahooda sidaas darteed ayaa waxay sababtay dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ee loo tirinayey ama lagu tirinayay inay gacanka helayaan shisheeye ama dibadda inay ku guulaysan waayaan doorashadii oo asaga la doorto sidaas darteed ayaa madaxweyne farmaajo waxaa u yaalla inuu ilaaliyo dadka soomaaliyeed iyo rabitaankooda iyo madax banaanidooda iyo arrimahooda gudaha inay inay ayagu maamushaan ay u madax banaanaadaan sidoo kalena inuu ilaaliyo xiriirka dowladaha deriska iyo kuwa caalamkaaba iyo danaha dowladaha ay leeyihiin laftikooda oo mararka qaar isdiidiidayo ama isku haysto arrinta soomaaliya oo u baahan in la kala ilaaliyo lagana faa'iidaysto mid kastaba iyagana la kala ilaaliyo maadaama ay jiraan dowlado isdiidan oo intuba dalkayna ku sugan gaar ahaan kuwa ciidamadoodu ay joogaan oo si gaar ahaaneed ugu baahan xiriirkooda in gacanta lagu haayo sidaas darteed ayay waajib tahay in la xoojiyo xiriirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga arrimaha dibadda intuba waxay kamid tahay waxyaabaha ugu horeeyo laga rabo inay aada uga feejignaadaan ugana fikiraan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre aad iyo aad baa umahadsan tahay waa idiin mahad celinaya idinkana waa mahadsantihi intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay doctor maxamed nuur gacal wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgeli
waa tahay dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caweyska washington oo aad hadayo kala dhegaysataan waxaa la diyaaraa sahra ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah heesaha soomaalida kuwa xambaarsan qisooyinka jacayl ee mahadhooyinka reebay cabdimidan faarax waxa uu ka mid yahay hawaanada soomaaliyeed kuwa jacaylka dhabtii soo maray waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanada yurub genyo ay siisay barnaamijka caweyska washington oo ay caawa kaga hadlayso qodobo doora dabcan heesaheediina aanay ka madhnayn muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa dhammaanna qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska heesaha caanbaxay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta soomaaliyeed waxaa ku jira kuwo salka ku haya qiso dhab ah oo ku dhacday abwaanka amaba fanaanka qaadaya halka qaar kalena ay yihiin mala awaal sawir ka bixinaya dareenka bulshada ku xeeran abwaanka ee uu arko amaba uu maqlo haddaba toddobaadkan barnaamijka caweyska washington waxaynu ku xusaynaa qaar ka mida heesaha jacaylka dhabtaa ku qotoma gaar ahaana jacaylka soo maray abwaanada allaha u naxariistee abwaan cabdi iidaan faarax wuxuu ahaa abwaan hal abuuray heese tiro badan iyo ruwaayado caan ka ahaa geyiga soomaaliyeed taariikhda abwaanka halkan ku soo koobi kari mayno balse waxa ah caawo marti iyo mubaarig maxamed careef oo ah wiil da'yar oo halabuur ah waxa uu dhowaanta soo saarayaa buug uu ii sheegay in uu ku daabacayo boqol heesood oo qisooyin jacayl ah oo abwaanada soo maray lagu diiwaangeliyey mubaarig ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington bal buuggaasi amaba dhiganahaasi aad soo wado halka uu hadda kuu marayo maxaase ilaa hadda kuu suura galay waray habeenka midaha beenada ayaan isweydiinin jiraa dhigna lagu wariyey ama website lagu wariyey suugaanta jacaylka kuwooda qisaska kusoo arooray maantii oo waay dhowr cisho aan la kurgalay sidaas ayaan hawsha ku bilaabay alxamdulilah howlaha intooda igu badneed waan ku guulaystay oo waan hayaa iyagoo muuqaala ayaan soo wariyey xoogahan ururiyey oo dhan waraalla waan ku qoray oo dhowaan ayaan doonay haddii ilaah yidhaahda inaan soo saaro dhiganahaas aan ku daabacay heesaa kusoo farxaalee dhabta ah waan gartay ilaa iminka markaa intee imise heesood baad hesho kuu suura galay inaad qisadeedii aad maaragtay gunta soo xaadhid heesaan saaray gacanta hadda ku hayaa lixdan bay gaadhaan waxaan la kulmay jiilal aada iyo aada iga farcweyn oo da ahaan de heesahooda qaarkood aniga iga daawen yihiin waad malayn karaysaa dadkan la kulmay waxaan la kulmay xasan xaaji cabdilaahi xasan geni oo abwaan weyn ah waxaan la kulmay rashiid bulle ibraahim oo iga waramay taariikhda iyo heeso badan oo kusoo jaceyl u leeyahay abuwaal xaaji kusiis waxaan la kulmay axmed salilaan bidde waxaan la kulmay sidoo kale iis shaacir oo iga waramay taariikhda abwaano waaweyn sidoo kale waxaan xogta taalamida ka qaaday axmed awgeedi waxaan la kulmay sidoo kale fanaanada weyn akhbar baahireege bal kuwa aad abwaanadii ishor fadhiisateen mubaarigow qaar aad nala wadaagi karto oo aad gacanta noo gelin kartaa ma jirtaa barnaamijka caweyska washington waxaan kula wadaagi karaa walow horta saare badanka dadkii xogta laga qaadayay laba iyo noqdeen oo wax dhintay allah naxariiste iyo wax inta ay nool yihiin xusuustooda oona fiicneen inta kalena waa in gurbaha joogta oona nasiib isku yeelan waxaan raad ku sameeyey dadkan kuwa dhintay dadkii ugu dhawaa ee xogta laga heli karo waxaan magaalada dararweyne ku booqday nin laydhaha maxamed cabdilaahi cambuul waa fanaan waxay saaxiibo dhow yihiin allahu naxariista cabdi iidan faarax sidoo kale maxamed cabdilaahi cambuul waxa uu kamid yahay fanaaninta cabdi iidan heesaha u dhiibay uu siiyey heesaha sida heesta arageena kala maqan heesta la yidhaahdo araggeena kala maqan muuqeena kala dheer dadku haatan waxay ku maqleen fanaanka xasan gacan hase haatee hore waxa u qaadi jiray fanaanka maxamed cabdilaahi cambuul heestaa taariikhdeeda cambuul ma kala sheekaysatay
saaray aada iyo waha aad maxamed waan kala sheekaystay dad badani waxay u yaqaanaan xasan gacan iyo ayay u yaqaanaan xasan gacan waan la kulmay isagana waan la kulmay markaan xasan gacan la kulmay ayaa nin kamid ah soxofiyiinta ugu magac weynle soxofiyiinta somalilan iyo la soo xidhiiday waxaan ii sheegay in heestan ninkaasina qaadi jiray saa cadaalada aan u sameeyey labadooduba waan booqdeen oo ninkana la kulmay ayaan kaana u tegay haye wuxuu sheegay xasan qacni inuu koob iyo sagaashankii qaaday isagu cambuulle waxa uu sheegay inuu afar iyo toddobaatankii qaaday heestan waad garan karaysaa farqiga u dhexeeya labadaasi maxamed cabdilaahi cambuulle wuxuu ii sheegtay isagu inuu lixdan kaba saaray heestan waa hagaag marka heestu siday ku timi xasan gacan maraa weydiiyey cambuul markaad kala Heestan- sheekaysatay heestu siday ku wax timi cabdi iidaan faarax waxa uu kamid yahay abwaanada soomaaliyeed kuwa jacaylka dhabtii soo maray balse wuxuu ii sheegay in iyagoo xabsiga jooga oo xabsiga ku xidhan xabsiga ay ku dhex ku dhex sameeyey kadibna maxaabiistu ay dhigi jirtay riwaayadan riwaayadaha sidaas darteed oo cambuulsaal uu ku qaaday isagoo maxaabiista kamid ah wuu xidhnaa abwaanku sidoo kalena maxamed cabdilaahi cambuul oo fanaana ayaa isna xabsiga lagu soo xidhay fanaankii iyo abwaankii waxay isku barteen xabsiga ereyada heestana wuxuu ugu dhiibay xabsiga dhexdiisa soo sidaa ma ha sidaa weeyaan waan gartay argiina kala maqan uqiina kala dhiir mankiina wada jira muqashadiiniyu argiina kala maqan uqiina kala dhiir mankiina wada jira muqashadiiniyu malmahaan adduunyada jacaylkuygu maxkumi adnamowtatiisigo iisu kuday malmahaan adduunyada jacaylkuygu maxkumi adnamowtatiisigo baal ka soo baxay haddan mala rabtay in luqun ninka baal ka soo baxay ma lugtiyo dhabaylo dawey
baadaynu heestaa intaa kaga nimaadno oo cambuul qaadayo geesta kale abwaan cabdi iidaan faarax wuxuu sameeyey heesta laydhaha xurmad daran xurmad daran yaa kaaga waramay dabcan cabdi iidaan nololiskumaydaan soo gaadhine heestan waxaan ka waraystay maxamed cabdilaahi cambuul oy saaxiibo dhow ahaayeen cabdigan xabsigana ku hadasinaayeen heesaha ugu caansan marka nabsi laga waramayo ama jacaylada lasoo qaato waxaa kamid a heesta xurma daran oo cabdiigaa sameeyey codkiisana waxaa ku luuqeyn jiray maxamed axmed kule ala naxariista jinaca ka waraadiye sida ka muuqatay qosada heestan waxaa ku dhacday abwaanka sida heesta ka muuqatana wuxuu abwaan ku tusanayaa gudub fal jacayl waxaan xusayaa abaalka dhac aan fulanayna oo kala kulmay cid uu abaal u galay waana dareen hees dareen nabsiyad wadatay sahray sida ka muuqata waxay cabdiigaan jaar ahaayeen islaan islaantaas waxay korsataa inan yar wayuu tahay wuxuu cabdigaan arkay xaafadan iyoantan yar waxaan kaalinta qaatay kaaligelinteeda iyo maalintay ka baxday dugsiga hoose dhexe ee aid ka baxday ayuu wuxuu jaanti kuyageliyey nimanka u shaqo geeyo oo ay shaqayso wuxuu geeyey cabdigan wasaaradii warfaafinta radio muqdisho waxaanu ninkii lacagda hatay ka codsaday inuu shaqaaleysiiyo wakti kooban gudaheed waxay ku hanatay inay noqoto oo wadaagsiinihii raacadu magacaabo qolka keydka cajaladaha iyagoo ay saa tahay oy maalmaha isku gaadhay ayaa cabdidan la xidhay waa lasoo xidhay kadib inantii kamaaga wareegin laakiin islaantii korsatay ayaa taaga wareegtay oo buuqan jirtay islaantiina wakti da-da iska gaadhay markii xidhigiisu wakti dheer noqday muddooyin dambe kadib baa lasoo daayay cabdi markii lasoo daayay cabdi maxamed axmed kuli coowi maalin igoo meel wada fadhiyay kuwi waarinantii haddii aad garanayso shaqo geelkarisay alxamdulilah meel wanaagsan bay maraysaa wuxuu kusoo noqday maxamed axmed kule waxaana ku codsaday inuu heestan qaado cawa duubo mubaaragow isla qisada ka dambaysa heestaasi xurmad daran waxaa v o e da uga waramay laxamiistaha weyn ee caanka xasan gareyd oo mar sii horeysay u waramay barnaamijkan caweyska washington waxaanuu yidhi ujeedaday lahayd waxaa weeya intaan la xirin ayaa gabar waxaa jirtay shaqo meeshay reedi muqdisho ka rab dabeetoluu soo dhaweeyey madaxdii buu la galgalay oo wixii oo dham oo yani dabeeto waa kii la xiray isaga dabeeto gaal shiraa la geeyey waa intaanu kacaan ku dhalan dabeedna ayadu maalinna umay tegin isna dee gacan weyn buu siiyey ma ogtay dabeeto heystana ayuu iyadii ugu u sheegayay iyadii buu la hadlay dabeeto kacaanku markuu dhashay baa lasoo daayey oo la cafiyey maalin maalmaha ka mid ah maalintii lasoo daayeen guriga cabdullaahi karshe anigii maxamed axmed iyo isaga oo meesha lagu xasuumay baan isu aan ugu imid midhaheeda waxaa sameeyey cabdi iidaan anigana codkaa goonni iigu samaysnaa aad baad u mahadsantihiin xasan gareyd iyo mubaarag careef oo nala wadaagay xogta ay ka hayaan qisadaasi ay ku timi heestan xurmad daran waxaa ku luuqaynaya allaha u naxariistee maxamed axmed kuluc
وحبيان حناقني بركان سو حسوستي حوالي ذا الناقود رقوا ذا وما يسي عيسى هاك القعلكه ragawada humayse xiisaha kalgaaya usulduubka orodkii intaan kugu xabiibsa xurmadaran Uruguai, Gama, madaranina xog waa igaamaysidee
waa hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii caweyska washington haatana waa qaybtii ugu dambeysay waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay fanaanada codka macaan yurub genyo waxaan idinku wareejinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo waraysigaasi kaga qaaday magaalada muqdisho yurub heesahaagu kalama dhacaan inkastoo dadka ku dhagaystaa oo mid kasta ay hees gaarahi ku weyn yahay marka heestee jeclaan lahayd inaan dhegaystayaasha haatan u cayaarno qaamuuska kuwii galaynu nahay waa tahay qaamuus yaa sameeyey waxaa sameeyey ereyada xasan saleebaan duxulaab saalax ee, waa abwaan kooxda xidigaa geeska ahna ahaa gudoomiyaha kooxda waqti hore een, haddana ee, ka tirsan kooxda xidigaa geeska oon aad u salaamayo anigana abwaan abwaan aad iigu qaaliya een, laxankana waxaa leh ee, maxamed miyir xaaji oon isagana aad u salaamayo muusiguna cid kale maaha dee waa masuushankayga qaaliga ceeltire qaamuus waaba dictionary gooni ah maxaa loogu bixiyey heeska qaamuus kolley ee, waqti xaadirkan hadda waxaan ka hadli karo maaha waa boogo waqti xaadir aan waqti aan soo dhaafay ama marxaladan ka soo gudbay boogo igu yaalay oon hadda ka bogsado ilaahayga caafiyey bay ahayd
markaa tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qarooca qabyada noloshaada diida markaa tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaa tahay ruux qalbiga hareenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin qadarin kormiyo kuwa qabaatixgelin waxaanahay ruux qadarin qadarin kormiyo kuwa qabaatixgelin markaa tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin qadarin kormiyo ku qabaatixgelin waxaanahay ruux qadarin qadarin kormiyo ku qabaatixgelin wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay heesahaaga kuwa aadka loo xiiseeyo waxaa ka mid ah heesta naxli heeskaas oo ay mirihiisu aad u macaan yihiin ka hor inta aynan dhegaystayaasha u saarin wax yar codkaaga macaan oo aan muusi ku larnayn haddii aad nagu maqashiiso sidan kuugu nugulahay dhibto kula neceebahay iguma naxay sidee Sidan kuugu nugulahay, dhibto kula neceebahay, iguma naxay sidee.
geenya waxaad ku sugan tahay magaalada muqdisho oo aad taageerayaal badan sida aad adiguba sheegtay ku leedahay maxaa kuu qorshaysan oo aad reer muqdisho ugu soo tala gashay Een, horta wallaahi waxaan odhan karaa malaha marka laga yimaado ee qaaradda yurub ama skandinafianka marka laga yimaado afrikadinan markaan sheego ee taageeraha ugu badan waxaan isla waxaad ku leedahay muqdisho magaalada la idhaahdo Ee, taageeraha ugu badan waxaa iga soo garaacaan markaan somalilan joogo kale muqdisho soomaaliya Een, anigoo aada u jecel kuna faraxsanay maatinkayga aan imiday Een, jeclaystana inaan shacabkayga ama taageerayaashada qiimaha badan leh ee sida fiican ii soo dhaweeyey ama qalbiga wanaagsan igu soo dhaweeyey aan jeclaystay inaan farxad aada u qiimo badan kala qayb qaato barnaamijyo kale oo dhallinyarada ee hadda soo kacaysa aan awoodi karin in ay lacag iska bixiyaan ama ay showga lacag ay ku yimaadaanna aan jecelahay showyo fara badan insha allah haddii aa loo idhaahdo inaan bilaash ugu qabto oona wax lacag aanan ka qaadin muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa maya wallaahi horta een, anigu markaan shaqsiyan yurub ahaan markaan iska hadlo aniga hargeysa iyo muqdisho waa same way ii sameeyeen waa ma- laba magaalo isku mid ah anigu fanaanad reer somalilanaan ahay fanaanad afka soomaaliyeed ku hadashaanahay meel walbo af soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga ee, ee, lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tegayaa waana ka heesayaa anigu fanaanad soomaaliyeed oo afka soomaaliyeed ku heestaan ahay sida aad ka warqabto horey waxaa magaalada muqdisho u yimid qaar ka mid a fanaaniinta xiddigaha geeska ee aad isku kooxda tihiin kuwaasoo markii ay dib ugu laabteen hargeysana xarig la kulmay adiga welwel intee la eg ayay kugu haysaa in safarkaaga muqdisho la siyaasadeeyo Een, kole waa su-aal aada u qaaliya fanaanka iyo wariyaha iyo dhakhtarku intuba xuduud male baan odhan karaa Een, waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxaa wanaagsan in uu meel walba uu isagu waqti xaadirka fanaaniintu waa iska sida dadkan ii sheeg ee ee maxaa la dhahdaa een, ay wax kusoo degaan oo kale ay iska dhaqaaqoo kale weeyaan fanaaniintu habeenba meel baa kusoo dhacaysa wuxuu jecel yahay fanaanku inuu tago fanaanku in la caqabadeeyo maaha fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu u heesaa haddana moraal ama maskax aanu haysan waxaan odhan karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa usoo bandhigayaa ma jirto fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka ee, cidda doontaba ha noqotee anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabada ha laga qaado halanala daayo ugu dambayntii maxaad jeclaan lahayd inaad nooga dhigto heeska ugu dambeeya ee aanu barnaamijka ku soo afmeerayno jaw nabadgelya ladhaa heestaa heeska yaa sameeyey sideese ku yimid waxaa leh een, cabdilaahi xasan ganey oo aan aada u salaamayo isagii qoyskiisaba Een, waxaa jirtay maalin maalmaha kamida inaan asxaabna oo xildhibaana oo xildhibaan caga yare la dhaha ismaaciil caga yare ee, xildhibaan golaha deegaanka ayaa ay cabdilaahi saaxiib ahaayeen kabacdi heeso badan oo anagu qaaday oo calaacal u dhegaystay wuxuu yidhi waxaan u adkaysan kara maaha walaasha calaacalkeeda cabdilaahi oo hees foorjaa waa inaad soo samaysaa cawad yurubu soo samaysaa saa darteed bay heestu ku timiday waqti xaadirkaana kolley waxay ahayd marxalad aan ku sugnaa waxa waxaa jiri baryaha qaar sida jowhar jowhar iyo luur jahabu inayo milfadiga hiri jiray jahabu inayo milfadiga hiri jiray sawnigii sawnigii sawnigii jideenkii oo cuni jirin anfaaciga dhinacaygu jifiyo sujuur daba jaray sawnigii sawnigii sawnigii jideenkii oo cuni jirin anfaaciga dhinacaygu jifkiyo sujuur daba jaray Umarkaan, umarkaan, umarkaan jihaysteen, raajistay adigaad soo jeedsanaysaa, soo jeedsanaysaa Markay janta ka rogay haddaan
dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington markaana saaxiibkay jamaal axmed cismaan oo fadhiyo dhinacayga bidix aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa ee v o da jamaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta la kulmay guddiga abaaraha waxaana uu sheegay in boqol iyo toban qof ay afartan iyo sideedii saacadoodii lasoo dhaafay u dhinteen abaaraha gaar ahaan gobolada ba iyo bokool ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dadaalka ugu badan ee howshiisu gelin doono gurmadka abaaraha dhinaca kale dad tiradoodu gaarayso ilaa toddoba qof ayaa geeriyootay waxaana ay u geeriyoodeen xanuuno ka dhashay abaaraha gaar ahaan deegaano ka tirsan somalilan kuwaas oo ay u dambeeyeen laba qof oo arbacadii lasoo dhaafay ay ku geeriyoodeen koonfurta magaalada burco sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta loo dhaariyey inuu xubin ka noqdo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu hordhaariyey xubnaha baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay dhismaha baarlamaanka xubinimada baarlamaanka ee xasan sheekh maxamuud ayaan ku imaan doorasho balse guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka u sheegay in dastuurka soomaaliya qodobkiisa lixdan iyo afraad uu qabo in madaxweynaha soomaaliya soo mara uu baarlamaanka ka mid noqon karo isuduwaha howlaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobey u qaabilsan dalka ciraaq ayaa ka digtay suuragalnimada in dagaalada ka socda magaalada muusul ee u dhexeeya kooxda daacish iyo ciidamada uu maraykanku taageero ee ciraaq loo adeegsaday hubka kiimikada ee mamnuuca ka caalamka lisa grend ayaa waxa ay ku baaqday in la sameeyo baaritaan iyadoo intaasi raacisay in haddii la xaqiijiyo in hubka kiimikada la adeegsaday ay taasi xadgudub ku noqon doonto sharciga caalamiga ee biniaadinimada islamarkaasina ay noqonayso dembi dagaal iyadoo aanan loo eegeyn cidda bartilmaameedku uu ahaa guddiga caalamiga ee lankeerta cas ayaa sheegay in toddoba qofood oo la dhigay cisbitaal ku yaala duleedka magaalada muusul ay ka daweeyeen waxay uga shakiyeen sun kimiko weerarkaasi loo malaynayo in loo adeegsaday hubka kiimikada ayaa ka dhacay bariga magaalada muusul toddobaadkii lasoo dhaafay aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka v o e da ay fiidnimadan idiin haysay isla jamaal aan ka codsado in uu ina xasuusiyo ciyaarihii caawa dhacayay ama galabnimadii maanta bilowday ee ingiriiska iyo weliba talyaaniga iyo sbain jamaal haye ingiriiska ciyaarihii hadda ayay soo dhammaadeen waa taa waad mahadsan tahay waa tahay nurow ee sidaad sheegtay ciyaaraha ingiriiska goorrow ayay soo dhammaaday kulmadii ugu dambeeyey kulmadii goorrow soo dhammaaday waxaa ka mid ah stark city iyo middlesbra waxaana laba gool waxba ku adkaadeen naadiga stark city swan city waxa ay saddex gool laba gool kaga adkaatay naadiga banley watford iyo sidoo kale southampton ayaa kulan toddoba gool iska dhaliyey yeeshay waxaana afar iyo saddex ku raayay kooxda southampton naadiga west bromwich albion ayaa sidoo kale kulankeeda goordhowa soo gabagabay crystal palace laba gool iyo waxba crystal palace ayay ku badisay leicester city oo dhowaan iska cerisay tababarahoodii clario renieri ayaa guul gaartay waxaana ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee hal city waxaana saddexdaasi gool mid ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan mehraaz oo markaasi ka mid ah ciyaaryahanada weerarka ugu ciyaara hase yeeshee kulanka xiisaha badan ee saaka hore ee dhacay xilliga dalkan maraykanka dhinaca galabta afrikada bari ay u ahayd waxa uu ahaa kulanka manchester united iyo a f c barnmouth naadiga united waxay doonaysay inay ka faa'iidaysato kulanka adag ee liverpool iyo arsenal ay dheeli doonaan caawa hase yeeshee umayan suuragalin inay badiso waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday gooli gool naadiga kubadda cagta ee manchester united waxaana rigoore ka khasaariyay daqiiqadii labiyo toddobaatanaad ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo haddii uu dhalin lahaa naadiga kubadda cagta ee manchester united guushaasi ay u noqon lahayd mid ay ka faa'iidaysataa kulanka arsenal liverpool ay dheelayaan hase yeeshee taa liajligeeda kulankaas wuxuu kusoo dhammaaday gooli gool oo goolka keliya naadiga united dhalisay waxaa u dheliyay daqiiqadii saddex labaatanaad ciyaaryahan marcos roho hase yeeshee ciyaaryahan king ayaa rigoore ku barbariyey nuur sidoo kale kulanka liverpool ee arsenal ee goordhow dhici doona ayaa kulan la wada sugayo soddon daqiiqo adiga soddon- soddon iyo saddex daqiiqo meelahaas jamaal kadib inta aanan ayuu gelin soo tan gal- ayuu soo kaa gala doona dhexgala kulankaas.
ee liverpool iyo arsenal ciyaarta manchester united manchester united iyadoo baryahan ee, laguma aqoon ee, sida ay ku ciyaarayso sababtoo ah barbarooyinkoodii ayaa batay toddoba iyo toban jeer lagama badanin laakiin inta badan ciyaaraheedii ugu dambeeyey waxay ku Waxay dhimanayeen galaysay barbaro.
barbaraha afar Barbar- bilood waxay ku jirtaa kaalinta lixaad kaalinta lixaad Waa weliba arrin waxaa- cajiib eh.
waxaa kaaga sii daran iyadoo toddoba iyo toban kulood aan marnaan laga badanin haddana in kaalinta lixaad ay- ay ay- ay sii fadhido ayaa ah arrin cajiib badan sidaa sheegtay manchester hadda sagaal iyo afartan dhibcood ayay liverpool la leedahay haddii ay badin lahayd markaa taamcineedu waxay ka dhigan lahaan lahayd inay liverpool ka sar marto oo shanaad ay soo gasho ama arsenal oo konton leh laftigeeda iyadana haddii labadan kulan arsenal liverpool maanta dheelaya kulankaasi eh, manchester united si kasta faa'iido ayuu u ahaan lahaa cid Marka kastoo ma- laga badiyo ama eh, bareejo hadday galan maxaa laga filan karaa ee, kulanka ee, fiidnimadan ee, hadda bilaaban doona soddon daqiiqo kadib kulankan wuxuu yahay kulan xiiso badan oo ka mid ah kulamada ee horyaalka dalka ingiriiska ugu adag ee toddobaadkan dhacaya waxaana labada kooxood ee liverpool ee manchester united ee liverpool iyo arsenal oo horyaalka kaalinta afraad ku hardamaya sida hadda muuqata ay doonayaan in midba midka kale ay meesha ka saarto haddii liverpool ay badiso ee, waxay noqon doontaa kaalinta labaad ayay s- ee, saddexaad ayay waxay ku celirin doontaa naadiga manchester city haddii arsenal ay badisana waxay noqon doontaa mid hore usii socota waa tahay waad aad mahadsantahay iyo aad ayuu umahadsan yahay jamaal dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimana intaa ayay noogaga dhan tahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.